تعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله waxa weeyaan wax la kasban karoo la baranaayo waxaa kaloo bukhaari leeyahay isagoo ka soo warinaya saxaabada iyo taabiciinta man salaka dariiqan qofka dariiq raaca wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam man salaka qofka raaca dariiqan dariiq dariiqaasoo yatlubu bihi cilman cilmi uu ku raadinaayo sahala allahu lahu ilaahay wuxuu u sahlaa dariiqan ila aljanna dariiquu jannada u maro aljazaau min jinsi alcamal abaalka waxaa lagugu abaalayaa sidii aad u shaqaysay qofkani dariiq buu maray dariiqaa cilmi buu ku raadinayey cashar buu tegayey muxaadaro ka qaybgelayey duruus buu soo dhiganayey dariiqaa uu raacay awgeed ilaahay wuxuu ugu sahlaa dariiq kaloo macnawiya saw dariiq xisii u raacay oo caguu qabtaan dariiq kale oo macnawiya oo jannada loo raaco ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u sahlaya macnaheedu waa maxay acmaashii jannada lagu geli lahaa ayuunbaa lagu fudaydinaya markaasuunbaa camalba camal kuu dhiibaya salaada iyo soonka iyo xajka iyo qur-aanka iyo sakada iyo digriga way isu kaa dhiibayaan saasuu jannada ku gelaya marka cilmigu khayrka intaa leeg buu leeyihi mucaawiya radi allahu tacaala canhu qaala samictu nabiy sala allahu alay waslam yaquul mucaawiya markuu khaliifka ah waxa uu yidhi isagoo khudbadaynaya rasuulka waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam man yurid illaahu bihi khayran waa kii hore lagu soo celiyey oo laakiin siyaado wata man yurid illaahu bihi khayran qofka ilaahay khayr la damco yufaqihu fi ddiini ilaahay diinta ayuu fahansiiyaa wainamaa ana rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wainamaa ana anigu waxaan hayuun qaasimun qaybiye wallaahu ilaahayna yucdii waa bixiyaa isagaa fahanka qaybiya ilahay isagaa fahanka bixiya laakiin anigu waxyigaan idiin qaybinaya oo waxyiga axaadiista ayaan idinku akhriyayaayo dee ninka ninba cilmiga intuu qaadi karo ayuunbaan siinaya laakiin ilahay baa siiya inta uu siinaayo anigu waan qaybiya anigu waan odhanaya ilahay baa ii soo dhiibay waa haddii qadiyaddan ka dhigna waxyi waxa la qaybinayo iyo waxa ilaahay bixinaayo culimo kalena waxay yidhaahdeen yaan la qaydin yaan la xadidin oo la odhanin waa shayga wax walba ilaahay baa bixiya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagaa inoo qaybinaayey waa qaasim kolbana waxaa qaybinaya ciddii rasuulka halkiisa joogto waa amiirka muuminiinta ee muuminiinta mas-uulka u ah ayaa qaybiya oo wuxuu joogaa kaalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku maamulaya ummadda waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa sifooyin badan oo ay ka mid tahay inuu rasuulkii ummadda ahaa iyo inuu maamulkii ummadda ahaa inuu ahaa qaadigii kala hagayey ee kala xukumayey inuu ahaa mucallinkii wax u dhigaayey inuu ahaa tukiyihii iyo imaamkii wax howlo badan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qabanayey qofba meel buu wakiil kaga yahay ninka caalimkii cilmigii rasuulku wakiil ka yahy imaamku wuxuu kaga yahay wakiil imaamad iyo tukintii amiirka ummadda haystaa xaggii maamulkuu kaga yahay qaadigu midba meel buu wakiil uga yahay waa inuu halkiisa ilaaliya wainamaa ana qaasim anuu qaybiyaan ahay wallahu yucdi ilaahayna waa bixiya walan tasaala hadi lumma ummaddani ka suuli mayso qaa'imatan inay ku taagan tahay calaa amri illaahi amarka ilaahay laa yaduru ma dhibayo calaa man khaalafahum cidda khilaafta xadiiska waxaa la idhahdaa xadiisu aa'ifati lmansuura daa'ifada loo hiiliyey baa laydhaha waa xadiis bishaare ah wuxuu u bishaaraynayaa muslimiinta inaynay marnaba wada lumayn inaan jaahilnimada iyo caqiida xumadu aanay ummadda marna wada gaadhayn una wada camimayne mar walba in nadiifa ay jirayso inbaa mar walba badbaadaysa walan tasaala haadihi lumma ummaddani riwaayadka qaarna waxay leeyihin walan tasaala taa'ifatu min hadihi lumma koox ka mida ummadda ayaa badbaadaysa oo mar walba ku taagan calaa amri illaahi amarka ilaahay waa maxay waa calaa waxyihi waxyigiisa kitaabka iyo sunnaha ayay ku taagan yihiin qawlan wa ficlan qowl ahaan bay ugu taagan yihiin ficil ahaan bay ugu taagan yihiin iyo ictiqaadan caqiid ahaan diintay haystaan waa kuwa lagu tilmaamay xadiisu alqaabiduuna cala aljamr dhimbiil bay haystaan ummaddii islaamka oo kala khilaaftay waa la dacaayadaynaya waa laga fogaanaya marnaba nuuxsan maayaan ma sii daynayaan wax walba haddii lagu sameeyo laa yaduru man khaalafahum cidda khilaaftaa waxba yeeli mayso haddii ummad o dhan khilaafto ma aha ummad eegtaa aqlabiyadda qolooyinkan ilaahay diinta ku badbaadinaya ee diinta haystaa ma eegaan aqlabiyadda oo ma yidhahdaan waa laynaga badan yahaye maxaa inagayna waalay waxay eegaan daliilka keligiina ha noqdee hadduu daliilka haysto khalaas isagaa ummada kol haddii qaalaqaalo rasuulku hayiidsan yahay alla iyo rasuulkiisaa ku hayiidsan ma cidloonaysid mana mana cidloonaysid mana qajilayso ka qajili maysid diinta ilahi buu haysanaya xataa yaati amrullah ilaa amarka ilahay yimaado waa maxay amarka ilahayna imanaya waxa weeyaan dabaysha aakhiru zamaanka timaada ee ugu dambaysa ee sanka ka gasha inta mu'miniinta ah dabayl baa jirta aakhiru zamaanka ilaahay soo ridayo dabayshaas waxay sanka ka gelaysaa qof kastoo muumina markaasuu dhimanaya waxaa isugu hadhaya shiraaru lkhalq qaar aan ilaahayba garanayn ayaa soo hadhaya waa kuwaa kuwa la haligaye qiyaamo u dhacaya qiyaamuhu qof islaamaba dhici maayo qof ashaadana u dhici maayo wuxuu u dhacaya ummad wada gaalo ah oo soobir oo isu baxay oo aan diin garanayn oo aanan la garanayn ayuunbuu u dhacaa amarka ilahay imanayana waa kaa can asma ana nabiya sala allahu alayh wasalam xamid allah waasna calayh asmi waxay leedahay asma binti abubakar nebiga sala allahu alayh wasalam xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa asnaa calayhi allana waa ammaanay uma qaala dabeete waxa uu yidhi maa min shayin shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriituhu mid la tusiyey ilaa hadduu jirase ra'aytuhu waxaan ku arkay fii maqaami haada goobtan aan taaganahay maqaamka halkan aan taaganahay ayaan ku arkay xalta aljannatu wannaar xataa jannada iyo naarta waan arkay fa uuxiya ilaya waxa lee waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydinku imtixaanayo fii qubuurikum qabriyadiinna in laydinku imtixaamayo mila si la mida aw qariiban si u dhow laa adri ma garanayo ayu dalika qaalat asmaa labadaa mid ay tidhi asmaae ma garanayo si u dhow ama la mida min fitnati lmasiixi dajaal fitnada masiixu dajaalka yuqaal waxaa la yidhaahdaa maa cilmuka bi hada rajul ayaa qofka lagu odhay marka la imtixaamayo maa cilmuka maxaad ka taqaanaa bi hada rajul ninkan inteed aqoon u leeday fa ama almuumin muuminka miya aw ilmuuqin ama ka yaqiinsan laa adri ma garanayo ayuhumaa qaalat asmaa kay asmi tidhi ma garanaye kii ay tidhiba muumin ama muuqin waxa uu odhanaya fayaquul huwa muxamadu waa muxamed rasuulu llahi waa rasuulka ilaahay ja'anaa wuxuu noola yimi bilbayinaati xujooyin cadcad waalhudaa hanuun faajabnaahu waanu aqbalnay watabacnaahu waanu raacnay huwa muxamadun buu odhanayaa alaaa saddex goor fa yuqaal waxaa la odhanayaa nam seexo saalixan adigoo suuban qad calimnaa waanu ogeyn in kunta inaad ahayd in kunta ay inaka kunta waxaad ahayd waa mukhafafa min asaqiire la muuqinan bihi mid yaqiinsan baad ahayd oo rumaysane seexo wa ama almunaafiqa walmurtaab munaafiq ama kii shakisnaa laa adri ayu dalika qaalat asmaa miday asmi tiro garan maayo labadaase fayaquulu wuxuu odhanayaa laa adri ma garanayo samictu naasa dadkaan maqlay oo yaquuluuna shay-an shay leh faqultuhu waan idhi muxuun baan kadaba odhanayey dabeetana wax alla waxaan idhi ma garanayo xadiidka waxaa soo warinaysa asma binti abubakr sidiq radi allahu tacala canha asma waxay leedahay waa xadiidkii kusuufka markii kusuufku dhacay ee cadceedu madoobaatay ee rasuulku salaada dheer uu tukiyey ee uu khudbadaynayey ayaa wuxuu ku bilaabay xamid allaha ilaahay buu mahadiyey waa marka ilaahay wanaaggiisa la sheego fadaaishiisa wa asnaa calayh waa ammaanay waa cadfu lkhaasi cadfu lkhaasi cala alcaam khaaskii ayaa caamkii lagu xidhay khaasku waa xamd illaah ma hadda ilaahay baa kooban ammaantuna way ballaahanta waxaa ku hoos jirta ma haddaa ku hoos jirta xamid allaha ilahay uu mahadiye waasna caleh waa ammaanay waa istiftaaxan aynu ku furfurnay innagu uma qaala waxau ihi khudbadiisii maa min shayin muu jirin shay lam akun aanan ahayn uriituhu mid lay tusay hore ilaa hadduu jirase ra'aytuhu waxaan ku arkay shayga fii maqaami haada intan aan halka taagnaa salaada u taagnaa waan arkay wax waloo aanan arag oo hore aanan u arki jirin waa lay tusay xata aljannatu wannaar jannada iyo naarta xataa waa lay tusay waxaa loo xarakeeyaa xata aljannatu wannaar oo labadaba la dameeyo xata aljannata wannaar oo labadaba la fadxeeyo xata aljannati wannaar oo labadaba la kisreeyo mid walbana icraabteedu waa gaar xata aljannatu wannaar marka la leeyahay waxaa laga dhigaya xataada jumlo gaarkeeda u taagan mubtadaa laga dhigaya xata aljannatu wannaar uriituhu ayaa khabar looga dhigaya waa la tusay labadooda marka laga dhigo kisraana shay baa lagu cadfaya maa min shayin xata aljannati wannaar shay kasta oo xataa jannadiiyo naartii waa lay tusay marka la nasbinayana lam akun uriituhu xata aljannata wannaar baa lagu cadfinaya lagu xidhaya ayan kaarkay doontaa noqotee wax waloo dhan hore u arag maqaamkanaa laygu tusay buu rasuulku le intaan taagnaa xataa jannadiiyo naartii si toosa ilahay u tusay waxa weeyaan waa waxyaalaha ilaahay awoodda gaarkaa u leeyay inaan anugu odhan karin sidee baa rasuulka loo tusay waa wax basiida waxa maanta bini aadan sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala mar walba wax ka fog iyo waxaan bini aadan samayn karin ayuu samaynaya qof maanta biciisan karaa berigii hore laga yaabi lahaa oo la odhan lahaa sidee baa loo tusay oo qolooyinka caqlaaniyiinta caqliga ku fikiraa waayo ma isagaa tegey misaga iyagaa yimi oo madiine see u yimaadee jannadii naarta odhan kara lakiin iminka inagu meel kastoo caalamkaa hortaadasaad ka daawanaysa oo ilbirisku kugu soo gaarhaya wax la qariibsan kara maaha fa uuxiya ilaya waxa lee waxyooday markii wax walba lay tusay annakum idinka tuftanuuna waxaa laydinku imtixaamaya fii qubuurikum qubuurtiinna oo waxaa kale jira wax la yidhaahdo fitnat lqabr iyo cadaab lqabr fitnat lqabri waxa weeyaan waa su-aasha waa su-aasha labada malag ay ku weydiinayaan almunkar wanakiir munkar iyo nakiir labada malag ayaa ku weydiinaya waa saddex su-aaloodun waa su-aasha ilaahay ku saabsan iyo rasuulka iyo diinta saddexdaa qofka muuminka ahi si wacan buu uga baxaya ilahay baana ku sugaya yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira wayadul allahu aalimiin wayafcalu allahu maa yashaa waa su-aasha marka cadaab qabrigu dambeeya su-aashunbaa ama cadaab ka dhalanaya ama janna ay ka dhalanaysa hadduu su-aasha ku badbaado waxa weeyaan waa la jannaynaya markaasaa halkaa looga furaya daaqad jannada neecawdeedii iyo udgoonkeedii iyo oo khayraadkeedii halkaa ka soo gaarayaan haddii uu su-aalaha ku dhacana waxa weeyaan cadaabkii waa loo furayaa iyo qiiqii iyo qarmuunkii ayaa loo furaya walciyaadu billah mila aw qariiban waxa shakiyey mila aw qariiban midun buu rasuulku yidhi laakiin saxaabada iyo taabiciinta iyo culimmadii xadiiska soo warin jiray waxay aad u ixtiraami jireen alfaada rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam hadalku ku dhawaaqay ma mila bay ahayd mise qariiba wuxuu ka baqanayaa hadduu misla yidhaahdo biluu qariiba rasuulku yidhi ood been sheegtaa haddaad qariiba tidhaa biluu misla yidhi si aanad dembiba ugu dhicin labada isbarbarwood mila aw qariiba si lamida ama ku dhow min fitnati lmasiixi dajaal fitnada masiixi dajaal asmay shakiyin laakiin taabicigaa shakiyey asma ka soo warinaya man huwa almasiixu dajaal waa dajaalka inuu naqaano dajaal dajaal cawar inagu naqaano weeyaan almasiix maxaa loogu bixiyey liannahu mamsuuxa alcayn mamsuuxa alcayn isha ayuu masxanyay alyumna midig ishaa midig buu masxanyay axaadiista qaarna waxay leeyihin waa il soo taagan oo aad moodo kacayni cabdilcusa ibnu qatan waxaad moodaa timir la muudsaday sidaa u dheertay waa kuu rasuulku lahaa yaa ayuha annaas ina rabbakum laysa biacwar ilaahin ma cawirna marnaba ha shakiina qofka ay soo gaadhow aayadaha ugu horeeya tobanka aayadooda ugu horreeya suurat lkaaf akhriso marka masiix waxaa loogu bixiyey waxa weeyaan mamsuuxa alcayn ishaasuu masaxanyey xadiiskiisoo ballaarhan waa inoo imanaya markaa fitnada qabriga laysku weydiinayaa waxay la midtay ama ay ku dhowday ta masiix dajaal waana fitno aad u culus markaasaa waxaa la odhanayaa maa cilmuka bi hada rajul maxaa rajul loo yidhi waa tacmiya waa laga qarinaya ilan afka loogu tuuray maayo jawaabtee haddii la maa cilmuka bi hada rasuul huwa rasuul buu odhanaya marka waa laga qarinaya jawaabta haddaad ardayga jawaabta hor dhigto dee taasumuu odhanaya taasumuu ku buuxinaya marka waa laga qarinaya waxaa la leeyahay maa cilmuka bi hada rajul ninkan maxaad ka taqaanaa fa ama almuumin aw almuuqin shakiga waxa la taabicige ka muuminkae rumaysan ama yaqiinsani laa adri ayuma qalat asma asmi mid ay tiri garan maaye wuxuu leeya huwa muxamedu rasuulullah waa qof yaqiinsan oo qalbigiisu deganyey waa rasuulka ilaahay wuxuu noola yimi bayinaat xuxujooyin cadcad iyo hanuun faajabnaahu waa yeelnay watabacnaahu waa raacnay huwa muxamedun alaaa saddex goor boona muxamed jawaabtii si sax jawaabaya fa yuqaal waxa leya nam saalixan iyadana waxaa loo dabdiyaa oo loo xarakeeyaa saddex nam iyo num iyo nim markaa num waxa weeyaan waa shaad bay yidhaahdaan waxa soo hadhaya nim iyo nam labadaasba carabiga waa ku sax nam saalixan adigoo suuban seexo qad calimnaa waan ogeyn in kunta ay inaka kunta waxaad ahayd la muuqina bii mid yaqiin horaba waan u ogeyn inaad muuqin ahayd ood muumin ahayde seexo taakiidun bay naga hayd iyo xoojine wa ama almunaafiqiin munaafiq ahaa ee qirsanayay gaalnimada islaamnimada muujisanayay aw ilmurtaabu ama kii shakisnaa laa adri ma garanayo ayu dalika qaalat asma kay asmi tiri garan maaye fayaqulu wuxuu leeya laa adri garan maayo axaadiista qaarna waxay leedahay wuxuu odhanayaa haa haa afkuu kala qaadaya samictu nnaasa yaquuluuna shay-an dadkaan maqloo waxlaho faqultu waan ka daba yidhi taqliid waa halkay culimmadu usoo qaataan qofku inaanu caqiidadiisa qofna u taqliidin waa inuu caqiidada fahansan yahy waa inuu ka jawaabi karaa waxa la weydiiyo laakiin hadduu idhahdo isug aan sheekhayga u tage waxaa la ogol yahay arrimaha fiqiga iyo axkaamta inaad caalimkaaga ictimaado laakiin caqiidada waa inaad daliilkaaga garanaysaa ama af soomaali ku garo ama carabi ku garo waa inaad daliilka tirahda i macnay af soomaali igu sheeg dabeetna af soomaali aad ku qaadata khalaas nin weyno caqli liinaa waxba ka lumi maayaan waxaagu waynu ku cadyiin laakiin haddii waxaaba kaa dambeeyaan dee waxaa ku khaldaya qof kastoo ku helaa caqiidadu kaa khalkhalinaya waa munaafiqo dadka wuxunbuu ka daba lahaa dabeetna maalintaasuu waayaya gebigeedaba dabeetna isagana sida axaadiistu ay caddaynayso o dhammaystirayso waxaa lagu dhuufanayaa dube walciyaadu billaah dubahaasuu ku kala raacaya ciidduu ka mid noqonaya qayladuu ku dhuftana waxa maqlaya xayawaanka oo dhan saqalaynka jinka iyo insiga mooyaane can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah waxaan ya rasuula allah man ascadu nnaasi dadka yaa ugu hoodo badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dadka yaa ugu nasiib badan oo ugu heli og shafaacadaada qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam laqad danantu waxaan malaynayay yaa abaa hurayra abaa hurayrow anlaa yas'alunii inaanu ii weydiinayn can hada alxadiisi xadiiskan axadun cid awala minka cid adiga kaa horaysaa inaanu ii weydiinayn walle waa filayay limaa ra'aytu markii aan arkay min xirsika inaad ku dadaalayso cala alxadiis markaan ku arkay dadaalka aad xadiiska u hayso waxaan filayay mas'alada adiga qofkii ka horeeya inaanu ii weydiinayn markaasuu jawaabtii siinaya markuu dhiirigeliyey ascadu nnaasi dad waxaa ugu heli og oo ugu nasiib badan bishafaacatii shafaacadayda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame man qaala qofku qowlow yidhi laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi qalbigiisana ay khaalis ka tahay oo ilaahay keligii u barax tiran tahay aw nafsihi ama naftiisa kaasaa heli og oo helaya abi hurayra radi allahu tacaala canhu waxyaalaha uu caanka ku ahaa bay ka mid ahayd alxirsu cala alcilm cilmiguu ku dadaali jiray isagaaba odhan jiray marka la dha waxaanu xadiis cageed ka keentay anigu maan ahayn saxaabada suuqa tegi jiray ee ama dilaalka u tegi jiray ama baacmushtarka ahaa beerna maan lahayn xoolana ma raaci jirin anigu calooshaan buuxsan jiray ilaa ay ka maranayso rasuulkaan la socon jiray calayhi salaatu wasalaam ha taangigaygaasaa ii camirnaa khalaas ilaa intay ka dhammaanayso rasuulka ayaan la socon jiray ha wax kaloo mashquuliya may jirin sidaasuu dabeetana wuxuu weydiiyey su-aal qiimo badan ayuu weydiiyey man ascadu nnaasi dad yaa ugu hoodo badan oo ugu heli og bishafaacatika yowma alqiyaama ila dadku waa wada muminiin waa wada muslimiin oo shafaacadaada inay helaan baa laga yaabaa laakiin yaa marnaba aan ka qadayn ee helaya shafaacadani maaha shafaacat alcudma shafaacada weyn maaha waayo shafaacat alcudma gaalo iyo islaamba wada leeyihin iyagu oo waa ta ah in ummadda la kala xukumo un laakiin shafaacadani waa shafaacada ka hoosaysa kuwa ee ah ima bidukhuuli ljanna wa ima birafci darajaat wa ima bimakfirati dunuub in qofkan dembiga laga dhaafo ama kan in darajada loo dallaco ama in kan jannada la geliyo waa waa waa shafaacooyinka noocaasa ee faraha badan waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam shafaacooyinkiisa ilaa lix baa la gaadhsiiyaa ay ugu weyn tahay alshafaacat alcudma rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bogaadiyey abu hurayra su-aasha uu weydiiyey waayo su-aashani waa su-aal midho dhalah su-aasha la diiday maaha ee qur-aanku yidhi laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum su-aalaha weydiinina arrimaha qaarkood ma aha tani waa su-aal dhaxalgal ah laqad danantu waxaan filayay ya abaa hurayra an laa yas'alunii inaanu weydiinayn can hada alxadiisi xadiidkan axadun cid awala minka adiga kaa horraysa inaad adigu helayso waan garanay oo filayay limaa ra'aytu markii aan arkay min xirsika inaad ku dadaalayso cala alxadiis dadaalkaagaan arkayoo ninka keliya ee su-aasha weydiinaya adiga yahay ascadu nnaasi dad waxaa ugu hoodo badan oo heli og bishafaacati yowma alqiyaama man qaala qofka yidhi laa ilaaha ila allah ka yidhi haddii lagu dayn laha ka munaafiqa xataa heli la laakiin maxaa munaafiq lagaga saaraya khaalisan min qalbi aw min nafsi waayo munaafiqu khaalisan min qalbi maaha ee waxbuu ku qarinaya marka qofka laa ilaha ila allah yidhaahdaa ee qalbigiisana ay ka dhab tahay ayaa helaya tawxiidkii saafiyey aan bidca ku darin aan shirki ku darin aan khuraafo ku darin waxa kaloo ay culimmadu raaciyaan laa ilaha illa allah waxay koobsanaysaa acmaasheedii salaad iyo soon iyo sako ayay koobsanaysaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa shafaacada rasuulka helaya ee aan ka qadayn subxaanaka allahuma bxamdika nashhadu an laa ilaha illa anta raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyihi alamiin wcala alihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin waslama tasliima ama bacd waxayna ugu dambeeyey xadiidkii abi hureyra radi allahu tacaala canhu uu rasuulka weydiinayey cidda ugu habboon ee ugu helay og shafaacada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaamna ugu jawaabay man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbihi aw nafsih وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay yaquulu leh ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qabto alcilma cilmiga ma qabto intisaacan dhufasho si dhufasho ah oo hal maru dhufto oo yantasicuhu ilaahay uu ka dhufto min alcibaadi addoommaha qalbigooda walaakin ha yeeshee yaqbidu alcilma ilaahay cilmiga wuu qaadaa biqabdi alculamaa'i culimmada uu qaada awgeed ayuu cilmiga ku qaadaa xataa idaa lam yubqi caalimun xataa idaa lam yubqi caaliman marka aanu reebin hal caalim midna uu hadhi waayo waa haddii la idaa lam yubqi haddii la fadxeeyo xataa idaa lam yabqa haddaanu hadhin caalimun caalim marka aanu hadhin ee cidnaba la waayo ittakhada annaasu dadku waxay samaystaan ru'uusan madax bay samaystaan madaxdaasoo juhaalan jaahiliina madaxdaa juhaasha la samaystay ayaa fa su'iluu la weydiiyaa wax fa aftow iyana waa jawaabaan bikayri cilmin cilmi la'aan bay ku jawaabaan markay cilmi la'aan ku jawaabaanna fadalluu way lumaan iyagu wa adalluu cidda kalena waa lumiyaan ciddii wax weydiinaysay iyagana jarkay ka tallaabiyaan xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu tacaala canhu canhuma isagii abiba allah ka raali noqdo waa laba saxaabi waxa uu cabdilaahi leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay oo leh ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qabto oo ma qaado alcilma cilmiga intisaacan dhufasho yantasicuhu ilaahay uu ka dhufanayo min alcibaadi addoommaha riwaayadka qaarna waxay leeyihin min suduuri alcibaadi addoommaha laabahooda iyo qalbigooda lagama qaado xadiisku wuxuu tilmaamayaa cilmiga iyo xaaladda uu ku dambayn doono cilmiga la sheegayaa waa ra'su lculuum cilmiga diintu cilmi u taqaano waa qaala allah iyo qaala rasuul iyo wuxuu adeegaya waa cilmiga sharciga ah oo culumtii kale maadiga ahayd ka warran cilmiga sharciga ah ayaa inoo diraya oo marna ka dhiga fardu cayn marna fardu kifaaya marka isagunbay isku hoosgelayaan laakiin ma madax bannaana oo cilmi gaar u taagan oo la tartami kala cilmiga ilaahay iyo cilmiga rasuulka ma noqon karo sala allahu aleyh waali wasalam marka cilmiga sharciga ah sidee lagu waayayaa maxaashiyaha laga waayayaa habeen madow ma waxa weeyaan kutubta laftooda la waayayaa intaa midna lagu waayi maayo haddaasee loo waayayaa oo dee cilmigii oo dhexdeena yaalla oonu xafisannahay marnaba la qaadi maayo markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay in ummaddu ay jaahiliin noqonayaan ayaa nin saxaabiya wuxuu ku uhi yaa rasuul allah sideynu jaahiliin ku noqonaynaa annagoo qur-aankiina haysanna xadiiskiina haysanna qur-aanka iyo xadiiskaba annagaa qaybi carruurtaanu qaybsiin reerahaanu qaybsiin doonaa rasuulku intuu la yaabay buuhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kuu haystay nin faqiih oo cilmi badan sow tan yahuudiya nasaare kutubtina dhexdooda taalla ay haddana lumeen kitaab la hayo oo la xafido laguma helo laakiin waa fahanka waa fahanka markaa rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cilmiga sida lagu waayaa waxa weeye walaakin yaqbidu alcilma cilmiga ilaahay waa qaadaa biqabdi alculamaa'i culimmada oo la qaaday awgeed culimmada cilmiga haya ee ilaahay subxaana wa tacaala uu baray kitaabka iyo sunnaha ayuunbaa dhammaanaya oo geeriyoonaya oo madhanaya oo culimmadu ajal bay lahaayeen oo kolley waa dhimanayaan ma waarayaan imisaa caalim soo dhimanayay sowtan diintii la haye weli ay taallo ee dhexdeena ay taallo waxay ku taallaa barashada jiilba jiil uu ka dhexlayo u ka qaadanayo jiilkan waayaya cilmigu sidee waayaya jiilkii horena waa dhimanaya loodka dambena baran maayo dabeetana gaab waa kala go-ayaanu khalaas laakiin inta qofba qof u dhiibaayo cilmiga la waayi maayo marka xadiiska waxaa ku jirta si aan cilmiga loo waayin in qolada horena ay baraan ee ilaahay cilmiga siiyey oo wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey culimmada inay cilmiga qariyaan marka la weydiiyo iyo marka kaleba ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun hadday qariyaan oo ay gudbin waayaan nacdal baa korayso waa qadiyad khatara oo aan sahlanayn marka cilmiga inay iyagu gudbiyaan iyagu ha gudbiyeene cid kale hadii cid kale hadha haddaan la haynin gudbintoodu waxba qaban mayso markaa labada qoloba uu la hadlaya xadiisku wuxuu leeyahy qoladiinan cilmiga le ilaahay siiyey gudbiya oo bixiya intiina aan lahayna qaata oo cilmiga barta da'na ha ku xidhina yaraan iyo weynaan midna yaan lagu xidhin cilmiga hala kala dhaxlo marka ilaahay subxaana wa tacaala culimmadii uu qaado jiilkii dambena aan waxba baranin iyo lodkii dambe maxaa dhacaya xataa idaa lam yubqi caaliman marka caalimba aanu reebin ilaahay yubqi waa marka laga dhigo mabniyu limajhuul marka aanu reebin waa haddii la iyaada la dameeyo haddii iyaada la fadxeeyana xataa idaa lam yabqa caalimun waasa kitaabkeennu yahay marka aanu caalim hadhin ee wada dhintaan dadku cilmi bay u baahan yihin masalooyinka dhacay u baahan yihin cid uga hadasha waxay u baahan yihin cid uga jawaabto sharciga maxaa dhacaya ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax juhaalan jaahiliin oo cilmi daran ru'uus bay samaysanayaan waayo dadku ma lahaanayaan culimo qaar bay u cumaamadayaan aan cilmi lahayn ayay odhanayaanoo caleema saarayaan idinkaa culimo ah culimonimadana cilmi baa keena ee codaynimo keento looma codayo la idhaanu hebel baan dooranaya si uu noqdo caalim maaha cilmigiisaa keenaya oo badka soo dhigaya ru'uusan juhaalan laakiin kuwan dadkaa samaystay xataa waxaa ka muuqata inaanay cilmi lahayn inaanay cilmi lahayn waxaa caddaynaya juhaalan waa jaahiliin taasoo keliya caddayn mayso ittakhada annaasu dadkaa samaysanaya culimmada rabbaaniyiinta ee ilaahay garanaya cilmiga leh dadku ma sameeyaan ilaahay subxaana wa tacaala baa doorto oo doonta cilmiga siiya markaasay ummadda hor yimaadaan waxaa kaloo xadiiska ku cad dadku intaanay madax noqon inaanay waaweynaanin inay cilmiga dhigtaan oo ay sii bartaan wuxuu lahaa cumar ibnu khadaab tacallamuu qabla an tusawaduu waar cilmiga barta intaan laydin madaxaynin oo idaan madax noqonin haddaad madax noqotaan waa weynaataan waa ka qajilaysaan cilmiga oo baran maysaan dadku markay samaystaan maxaa dhacaya fa su'iluu waa la waraysanaya waxbaa la weydiinaya marka la weydiiyo ila ummaddii way u baahan tahay cilmigee iyagina xishoon maayaan oo waxaanay garanayn ma odhanayaan ma cudur daaranayaan ma odhanayna ma odhanayaan garan mayno way isku qaadayaan fa aftow way fadwoonayaanoo way jawaabayaan bikayri cilmin cilmi la-aan bay ku jawaabayaan markay cilmi la-aan ku jawaabaanna maxaa imanaya fadalluu wa adalluu iyagaa lumaya oo karkaarka weydaaranaya qayrkoodna way weydaaminayaanoo ummadda gebigooda habaabin way habaabinayaan qofka caalimka ah ee wax la weydiiyo lumitaankiisu ummadda dhan buu luminaya waxay idhahdaan zallat lcaalim sawaalu lcaalam zallat lcaalim nin caalima qaldankuu qaldamo ee uu karkaarka weydaartaa waa caalamkao dhan oo la waayayo dee ummad dhan baa ku xidhan waxaad dareemi karaysaa khatartay leedahay qof cilmi la biday oo iska jawaabay khatartay leedahay naftiisuu halligaya qaybka kaluu halligaya waxaa garanaysaan qaatilu tisca wa tisciin kii sagaal iyo sagaashanka qudha ka jaray ee dabca inuu toobad keeno ummaddu la hadlu ihi ii sheega caalimka ugu weyn aan su-aal weydiiye culima dadka cilmiga aan lahaynina ma garan karaan kuwa cilmiga leh ma kala saahir karaan kii cumaamad qaatee safka hore galaaba waa caalim dabeetna nin bay ku yidhahdeen kaasaa ugu cilmi badan show ninkani cilmi ma lehee waa nin caabid oo cibaado badan oo bartaa isku xidhay oo waxu baran wuu tago wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin sagaal iyo sagaashan dilay yaa sagaal iyo sagaashan ah wixii baa la weynaaday waayo kol haddaan cilmi lahayn waxanaa la weyn waayo waa nin cibaado unu xidhan duksi in la dilaabu isagu u haysta dembiga ugu weyn marka la yidhi sagaal iyo sagaashan baan dilay caqligiiba waa tegi towbad ma leey aa xaggaad ka leer kiina waa dilay boqolkiiba uu ku dhameeyey wuxuu tegey nin caalima mar dambe caalimku waa isku kalsoonye ilaahay cilmi u baray wixii buu qiimaynaya caadifadda iyo cilmiga ayaa isu saameelan dabeetna wuxuu ku yidhi imsaad ishe boqol ila kana uu kusoo daray boqol baan dilay toobad ma leeya ha yaa adiga toobadda idin kala xigay yaa idin kala xidhay adiga toobadda toobad waad leedahay toobadkeen qaryadana iskaga tago maleblaayo tag marka qofku markuu caalim iyo cilmigii leeyahay sidaasuu isaguna badbaadaya ummaddana uu badbaadinaya kan kale miya naftiisuna waa haligmaysaa oo waa ka adee naftiisiiba waayey wuxuu ku waayey fadwadaasuu ku waayey qayrkiina uu halligaya marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa uun in cilmiga loo tafaxayto oo loo dadaalo oo la barto oo la faafiyo can caaishata zawji nabiy sala allahu calayh wasalam caaisha ah ooridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaanad waxay ahayd laa tasmacu midaan maqal shay-an wax laa tacrifu aanay garanayn ilaa hadday garan weydana raajacad fiihi waxay waraysan jirtay rasuulka ayay weydiin jirtay raajacad fiihi rasuulkay weydiin jirtay xataa tacrifahu ilaa ay garato wa ana nabiya nebigu sala allahu alay wasalam qaala waxa uu yidhi man xuusiba cidda la xisaabiyo cudiba waa la cadaabiya qofka haddii la xisaabiyoba qiyaamaha waa cadaameen qofkaas caaisha waxay qof dumara oo aad u caqli badan waxay tidhi yaa rasuula allah awalaysa yaquulu allahu caza wajal ilaahay miyaanu qur-aanka ku lahayn fasawfa xilli dambaa yuxaasabu la xisaabayaa xisaaban xisaab yasiiran fudud sawka ilaahay yidhi waa la xisaabayaa muuminiinta xisaaban yasiiran hadalkan aad tidhi iyo aayaddan yaa rasuul ilah isu miisaal qaalad waxay tihi faqaala waxa uu yidhi inamaa dalika aayaddu waxay ka hadlaysaa waxa weeye alcardu bandhig waa la soo bandhigayaa uun walaakin ha yeeshee man nuuqisha alxisaab qofka xisaabta lagu qodqodo man nuuqisha alxisaab qofta qofka xisaabta lagu qodaanqodaa yahlik wuu halaagsamaya marna buu marna badbaad maayo ee caaisha radi allahu tacaala canha waa uma almuuminiin waa caaisha binti abubakr asidiiq waxay ahayd caalimatu nisaai lumma ummadda dumarkooda liguna kaa suuli maayo waxaad ka dhigan tahay qof anbaday oo magaalada hargeysa ku dhex anbaday oo dadka waraysan waayey wuu wareegayaa uun lakiin hadduu cid weydiiyo wuu helayaa cilmiguna waa caynkaa haddaad qarsato wuu ku qarsadaa markaa caaisha radi allahu tacaala canha wixii ay fahmi weydo ama ay garan weydo rasuulkay weydiin jirtay sala allahu aleyh wasalam maalin maalmaha ka mid ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam man xuusiba cudiba qofkii la xisaabiyo waa la cadaabaya qofkaas waa cadaabmay kolle cadaabta waa gelaya ama hadhow ha ku waaro oo gaalnimo ha ku waaro ama hadhow ha laga soo saaro oo tawxiidka ha lagaga soo saaree kolle iyo kolleyba waxa weeyaan qofkaa wuu cadaamaya deetna qiimayn baysa waxa tii ya rasuula allah ilaahay miyaanu odhanin markuu ka warramaya muuminiinta marka gacanta midig laga siiyo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira kitaabkiisa marka gacanta midig looga dhiibo fasawfa mar dambaa yuxaasabu la xisaabayaa xisaaban xisaab yasiiran fudud rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aashay caaisha keentay si fiican ayuu u xalliyey wuxuu uhi xisaabta la sheegayaa ma aha imika xisaab waa cardi soo bandhig maalin heblaaye ma samaysay shayga haayo waan sameeyey heblaayena ma samaysay caynka maalintaa kale intaa ma samaysay laqad satarnaaha laka fi dunya wagafarnaa laka alyawm ayaa lagu odhanaya marka loo sheego maaha xisaab la qodqodayo ee waxaa la odhanaya maalheblaaye shaygaasaa samaysay haa kaa kalena waan sameeyey kaa kalena ma samaysay adduunyadii waa ku asturnay iminkana waa ku dhaafay iminkana waa ku dhaafay markaasuu qofkaas farxaya aad buu farxaya laakiin nuuqisha alxisaab waa maxay waa niqaashka haddii loola doodo oo xaraf xaraf loo qaado oo midhmidh loo qodo waxa weya waa ligmaya asalkana xisaabtu waa caynkaa xataa xisaabteenna adduunyo haddii si guud loo xisaabiyo oo waxyaalaha yaryar oo dhan la xadido oo la qadaro o la qiimeeyo qofkaas wuu iska badbaadayaayo xisaabtiisu ma dhin mayso laakiin haddii qodoqodo loo qaado oo shilishil loo xisaabiyo waxaa laga yaaba marnaba inaan istaboolin marka cidda la niqaasho ee qodoqodob loo niqaashaa waa gaalada iyaga markaa waa la haligaya culimo kale waxay leeyihiin may niqaashka la sheegaya waxa weeyaan nimcadii ilaahay ku siiyey iyo cibaadada samaysay ayuunbaa la isbarbar dhigaya marnaba jeex iskaga dhici maayaan qofka halaagsamaya waa kaa waayo intii aad cibaado samaysada ilaahay aad caabuday iyo nimcadu ilaahay ku siiyey ogsajiintaa inaad qaadanayso ayaaba lo go-aysa ha waxay soo qaataan caabidkii reer bani israa'iil ee cibaadaysanayay lixdanka sano deetana lixdankii sano la yaabay lixdan sannadood ayaa soomacaddaa ku jirta oo cibaadaysanaysa cidiba kaama horayso deetana ilaahay subxaana wa tacaala habeen ayuu gawskaa xanuunjiyey gaws baa xanuunay deetana wuu waliilay wuu kaaray wuxuu sameeyu garan waaye wuu seexan waaye deetana waxa u yimi malag bani aadam iska soo dhigay deetana wuxuu ku yidhi intaad cibaadaysanaysay suli lixdan sano ka warran haddii uu kugu sii socdo kaasi ma cibaadaysan lahayd may ilaahay gawska markaa kaa ilaaliyay lixdankaa sano ila adiga caawa ma cibaadaysan waaye ka warran siduu waa run gowskaa yari waxaa isu dhigmaa lixdankii sana cibaadaysanayay markaa cibaadadiisii buu markaa ogaaday qiimahay leeday mar walba si kasta haddaynu u dadaalno ishaa keliya faa'iidaday leeday iyo xubintaa keliya marnaba ma awoodi karno sidaa ogeed xisaabta la sheegaya niqaashku waxa weeyaan in la isbarbar dhigo in la isbarbar dhigo nimcadii ilaahay ku siiyey iyo cibaadada adigu aad fulisay marka waa lagugu soo helayaa baaqi baa lagugu yeelanayaa haddii baaqi lagugu yeeshana khalaas waxa weeyaan cadaabkaad toosu gelaysa walciyaadu billah cardigaasi waxa uu kaluu faa'iido ku leeyahay dadka mu'miniinta marka loo cardiyo alla subxaana wa tacaala qaarkoodna waxabuu ugu bedelay xasanaad can caishata zawji nabiy sala allahu alay wasalam kaanad waxay ahayd laa tasmacu midaan maqal shay-an wax laa tacrifu aanay garanayn ilaa hadday garan weydana raajacad fiihi rasuulka ayay muraajacayn jirtay weydiin jirtay raajacad rasuulkay ka muraajacaysan jirtay odhan jiray igu celi xataa tacrifahu ilaa ay garato wa ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam qaala waxa uu yidhi man xuusiba cidda la xisaabiyaa cudiba waa la cadaabaya qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi awalaysa miyaanu yaquulu allahu caza wajal ilaahay lahayn fasawfa mar dambaa yuxaasabu la xisaabayaa xisaaban yasiira xisaab fudud qaalad waxay tihi faqaala waxau idhi inamaa dalika taasi waxa weeye alcardu waa bandhig walaakin ha yeeshee man nuuqisha alxisaab cidda xisaabta lagu fadho ee lagu qodaa yahlig wuu halaagsamaya wa can abi muusa qaala waxau ihi jaa waxa yimi rajulu nin ila nabiy nebiga ayuu yimi sala allahu alayh waaalih wasalam faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah ma alqitaalu fii sabiili illah ma alqitaalu muxuu yahay dagaalka fii sabiili illaahi jidka ilaahay lagu dagaalamaa waa maxay waayo fa ina axadanaa midkayo yuqaatilu wuxuu u dagaalamaa hadaban cadho cadhu u dagaalamaa iyo xanaaq iyo aar uu aarsanayo wa yuqaatilu mid kalena wuxuu u dagaalamaa xamiyatan dhiidhi uu dhiidhisan yahay farafaca ilayhi ra'sa rasuulku kor buu u eegay qaala waxau yidhi abi muusa wamaa rafaca ilayhi ra'sahu kor umuu eegin ilaa wuxuu kor ugu ilaa hadduu kor u eegayse annahu kaana qaa'iman wuxuu kor ugu eegay wamaa rafaca ilayhi ra'sahu madaxiisa kor uguma qaadin ilaa sababta oo ah annahu kaana qaa'iman wuu taagnaa faqaala wuxuu idhi man qaatala qofka u dagaalama litakuuna say u ahaato kalimatullahi kelmadda alleh hiya alculyaa ta sarraysa fa huwa fii sabiili illah qofka u dagaalama inay kelmadda ilaahay sarrayso ayuunbaa fii sabiili illaahi ku sugan abi muusa alashcari cabdillahi bnu qays alashcari waa saxaabi iyo maaniga ahay ree yamaneed waa saxaabigu rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam laqad uutiita mismaara min masaamiri ali daa'uud ilahay waxa uu ku siiyey cod wacan oo wanaagsan oo ka mid a codadkii ree ali daa'uud wuxuu leehay abi muusa jaa rajulu nin baa yimi ninka kitaabku uu sheegaya waa laaxiq ibnu xamsa nin la idhaha laaxiq ibnu xamsa ayaa rasuulka u yimi dabeete waxa uu ku yidhi yaa rasuula allah ma alqitaalu fii sabiili illah muxuu yahay dagaalka fii sabiili illah ilaahay dartii loo dagaalamaa muxuu yahay iqeex dagaalka qiimaha leh ee ilaahay dartii loo dagaalamo ee diinta loo dagaalamo ee janno lagu helo ee naar lagaga badbaadaa muxuu yahay ii sheeg waayo waxaan su-aasha ku weydiinayaa ujeeddooyinka dadkaas ka badan fa ina axadana midkayo yuqaatilu wuxuu u dagaalamaa hadaban cadho cadho wax walba ka dhalatay cadho ka dhalatay qabiilkiisa cadho ka dhalatay dhaqaale cadho ka dhalatay xisbi siyaasadeed cadho ka dhalatay maxaan ku dhahdaa dana siyaasad waxay doontaa noqoto cadho u dagaalamaya xoolo laga dhacayna ahaatee cadhunbu isagu u dagaalamayaayo waa cadhaysanayo waxbuu soo dhacsanaya wa yuqaatilu xamiyatan mid kale wuxuu u dagaalamayaa xamiya iyo dhiidhi uu dhiidhisan yahayo dalkiisii ama dadkiisii ama ehelkiisii ama wuxuunbaa la soo weeraray deetana isna wuu dhiidhi dagaalamaya qaar kalena umuuro kale u dagaalamaya markaa su-aashu waa badan tahay waa furan tahaye qofka dan adduunyo u dagaalamaya iyo qofka si kale u dagaalamaya ayu dalika fii sabiili illah keebaa diintii ilaahay u dagaalamaya oo janno helaya oo shahiidaya oo ajar leh rasuulku kor buu u eegay calayh salaatu wasalaam waxaa muuqata markaa inuu fadhiyey saxaabiguna uu taagnaa xadiiskaa inoo caddaynaya farafaca ilayhi ra'sahu madaxiisuu kor u taagay oo kor buu eegay qaala waxau yidhi raawigu wamaa rafaca ilayhi ra'sahu korna umuu eegin ilaa sababta oo ah annahu kaana qaa'iman wuu taagnaa deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu tirtirinin waxyaalaha loo dagaalamo waayo waxyaalaha loo dagaalamaa ee xilligaa jiray iyo kuwii ka dambeeyey iyo kuwa xilligan jira iyo kuwa jiri doonaa wax tirsan maaha wax la tirin karaba maaha kolba nooc baa soo baxaya mabaadi baa loo dagaalamaa dalal baa loo dagaalamaya qabaa'il bay u dagaalamayaan dana kale u dagaalamayaan waa wax aan la soo koobayn shayga la soo koobi karo iyo ka aan la soo koobaynaa keebaa la sheegaa ka aan lasoo kala soo koobayaa la sheegaa ee kooban markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu siinayaa qaacido uu qaato wuxuu leeyahy waxaan la tirtirinaya iska dhaaf wax la tirin kara maaha aduu waxaad qaadataa qaacidada waa maxay qaacidadaasi qofka u dagaalama in kelmadda ilaahay diinta ilaahay ay kor noqoto ayuunbaa jidka ilahay ku taagan kaasunbaa jidka ilaahay ku taagan kaasunbaa hagaagsan kaasaa badbaadaya oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ajar ku leh marka wax kastoo ummaddu dhiigga u daadiyaan oo ay u muusanaabaan oo u qiiroodaan feedha ha kaga qabanin ha iskala qiiroonin waayo waxaa la ogaaday adduunka waxa weeyaan dumuuca tamaasiix way iska wada oohiyaan kala dulme iyo koox dulmiyaya mid walba iska qiiraysinaya xujo ayuu iska samaysanaya waxanaana lagu sameeyey kanaa dhacday kanaa dhacday kanaa dhacday sidaad u fadhiday gooraad kacdayba is arki maysid adiga wax laga raba inaad qiimayn yeelato oo aad xadiis ka qaadato oo tiraa man qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculya wax la isweydiiyaa uun waayo waa dagaalantay dhiiggaagaad hurtay cadowganaad iska caabido oo aad meeshii ka kacaysay maxaa bedelaya hadday bedelayso qaala allah iyo qaala rasuul iyo kitaabka ilaahay waa kii la rabay waa litakuna kalimat llahi hiy alculya laakiin haddii markaa jeebadda lagala soo baxayo dimuqraadiyad iyo shuuciyad iyo qabiil iyo xeer qoys wax wey haddii waxyaalaha lala soo baxayo dhiiggaaguna hadur buu ahaa adiguna cidlaad ku dagaalamaysay wax allo waxaad qabsanaysaana ma jirto u dagaalkaad gashayna wuxuu noqonayaa mid jaahiliya oo aan ilaahay subxaana wa tacaala dartii aan ahayn marka waa xadiiska ugu qiimaha badan ee lagu qaato duruusaha wixii dagaal iyo ololo ku saabsan marka dagaal laga warramayna waxa waa maxay waa waxa ugu dambeeya dee qofku goorma ugu dambaysa oo wax qabtaa waxa ugu dambeeya u dhigaa waa maxay waa naftiisa iyo dhiiggiisa maxaa ka horeeya waktigiisa inuu dhigo uu ololo siyaasad waktigii ku qaato uu kolba meel u safro oo kolba meel carro calan qaato microfoon qaato dhididkiisa iyo maalkiisa waxba inuu huro waxaasaa ka horeeya kuwaasoo dhan waa isla mid un waayo kan waa ka ugu dambeeya qitaalku laakiin lafteeduna waa la midoo waxaad u dhididayso ee aad u dadaalayso ee aad waktiga ku bixinaysaa waa inuu yahay litakuna kalimat llahi hiy alculya hadduu isaguna intuu halkaa fadhiisto kiisho tolanaayo waxaan diinta ilaahay ahayn kitaabka ahaynna maxkamadaha u geynayo lagu xukumaayo wuxuu doona ummadda uu ku xukumaayo cidla ayaad ku daalaysaa bal iska daaye ka dooranaya u ololaynaya dembiga hadhow uu la leeyay waa isagaa soo baritaaray waa ninaad soo baritaartay oo aad fooqaa soo saarto tuuga caawa oo sallaan waayo dabeetana intoo tiri aad adugu dallacdo oo guriga u dhaco adna halkaa ka baxo tiraa miyaan dhacay guriga maan xadina de halkaas ka maray oo yaa gaadhsiiyey guriga adaa gaadhsiiyey haddaan aduu gaadhsiin lahayn e miyuu xadila may haddaana farta ugu ridin oo aana u codayn miyuu tegila muu tageen aduu waxba kamaad cunin waad qabtanta halkaagiba iska joogta isna markaa siduu doonu yeelaya wuxuu doonu qabanaya wax alla wuxuu sameeyana qayb baad ku leedahay lanaka musabib wahaakada marka ummadda waa inay saa u fahmaan qadiyaddu qitaal keliya maaha dagaal keliya maaha waa wax alla wixii ololo ah iyo waxqabada ayaa la yidhaahdaa waaye man qaatala ka u dagaalama litakuna saa u noqoto shaydaanka iska naara litakuna saa u noqoto kalimat ullahi kelmadda ilaahay hiya alculyaa ta sarraysa fa huwa fii sabiili illaahi wuxuu ku sugan yahay jidka ilaahay can cabaad ibni tamiim can camihi annahu shukiya ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam alrajulu اladii yukhayalu ilayhi annahu yajidu shaya fi الصalaaة faqaala laa yanfatilu xata aw laa yansarif xataa yasmaca sawta aw yajida riixan cabaad ibnu tamiim cabaad ibnu tamiim cabaad ibnu tamiim waxa uu leeyahay can camihi adeerkii buu ka soo warinayaa annahu shukiya waxaa looga soo ashkatooday ilaa rasuuli llaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam alrajulu qof alladii qofkaasoo yukhayalu ilayhi u qaadanaya oo ismoodsiinaya annahu yajidu shaya inuu wax dareemayo fi salaati salaada gudaheeda in naafiya wax ka soo baxeen ayuu dareemayaa faqaala waxa uu yidhi laa yanfatilu yaa uu ka bixin aw la- laa yanfatil yuu ka bixin aw laa yansarif ama yuu ka gadoomin salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan cod aw amase yajida uu helo riixan cod ha riixan ur uu helo ee saxaabiga ee taabicigan cabaad ibnu tamiim waa cabaad ibnu tamiim ee alkindi wuxuu ka soo warinaya adeerkii annahu shukiya ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam adeerkii wuxuu ka soo warinayaa in rasuulka loo soo cawday maxaa looga soo cabanaya waxaa looga soo cabanayaa masale ku saabsan dahaarada salaada oo qof salaaddii ku jira ayuunbaa wuxuu dareemayaa in malaha ay neefi ka timi oo weysadii ay ka jabtay ayuu dareemayaa maxaanu yeelnaa salaadda ma ka baxnaa ma soo weysaysanaa maxaanu yeelnaa deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam xal buu siinayaa xal buu siinaya asalbana saynu sheegaynay qadyadaha ku saabsan umuuraha cilmiga diinigaa lalama qajilo waa inaad weydiisaa cidda cilmiga u leh qofku waa inuu weydiiyaa masalada diintiisa ku saabsan oo uu yidhaahdo arrintaa iga jaahil saara saxaabadu way imaada yaa rasuul allah mid kayo isagoo weyse qaba ama salaada ku jira ayuu dareemayaa inay neef ka timi muxuu yeelayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yanfatil yuu salaada ka bixin aw laa yansarif ama yuu salaada ka bixin ilaa uu xataa yasmaca sawtan inuu cod maqlo oo neefta codkeeda uu maqlo aw yajida riixan ama uu ur helo labada xaalo labada xaalo keliyana maahee ilaa uu xaqiiqsado weeyaan waayo labada xaalo waa lagu xaqiiqsadaa hadduu cod maqlo ama uu urteeda helo wuu xaqiiqsanaya hadduu siyaabo kale ku xaqiiqsadana waa la mid yana wuu ka baxaya marka waxaa kaluu rasuulku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inta ugu badan qofka waxba kama imanin shaydaan baa ku shaqaysta oo wuxuu dhaqaajinayaa tin yar oo ka mid ah timihiisa ayuu dhaqaajinaya markuu dhaqaajiyo qofkii moodaya khalaas weysadii kaa jabtay wax lagu waswaasayaa intuu fikiraya waxba akhriyi maayo inuu salaaddii ka baxa laga yaabaa inuu soo weysaysaa laga yaabaa howlo badan ayaa laga yaabaa inay dhacdo shaydaankuna mushkiladaas u jeedaa marka waa xadiis muhiima waxaa loo soo qaataa qadiyadan oo keliya maaha wixii la hubo uun haddaad weyse qab aad isku ogeyd ilaa aad hubsatay inay weyse kaa jabtay welibaad weyse qabtaa haddaad weyse la'aan isku ogeydna ilaa aad hubsatay inaad weysaysatay waad weyse la'day kolba wixii aad hubto ha waxaad hubtay inaad weyse qabtay waxaad shakiday tolo miyay kaa jabtay mise kaama jabin waad weyse qabtaay ogow iska gal salaadaada ilaa goorma ilaa aad xaqiiqsato inay weyse kaa jabtay waxaa kaloo mid cagsiga waxaad isogadaadoo bilaawaysaa markaad meeshii joogtay iyo gurigii talo ma weysaysa mise maad weysaysanin iyadana waxaa la qallibayaa tii hore ayaa la qaadanaya oo ah maxay ahayd inaad weyse qab inaad bilaaweyse ahayd deetana bilaaweyse baa tahay waa inaad weysaysataa ilaa aad hubsato inaad maxaan ku dhahdaa weysaysatay annahu shukiya waxaa rasuulka looga soo ashkatooy ilaa rasuuli llahi rajulu nin alladii yukhayalu ilayhi ismoodsiinaya annahu yajidu shaya inuu wax dareemayo xadas weyse jab fii salaati salaada faqala wuxu uhi laa yanfatil aw laa yansarif waa shak raawi raawigaa shakiyey yuu salaada ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu codka maqlo aw yajida riixan can abi qataada can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa baala axadukum midkiin markuu kaajo falaa yaakudanna yaanu ku qabsanin dakarahu xubintiisa taranka biyamiinihi midigta yaanu ku qabsanin walaa yastanji yuu ku istijoonin biyamiinihi midigta walaa yatanafas fi linaa'i weelkana yuu ku neefsanin haddii xadiiskii hore ka warramaya dahaarada kana waxa weeyaan wuxuu isugu jiraa dahaarada iyo aadaabta labadaba uu yahay marka waxaa warinaya abi qataada alxaaris ibnu rabciy alansaari ayaa warinaya waa min fawaarisi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waa faarisyadii fardoolaydii rasuulka ayuu ka mid ahaa waa saxaabigii ishaa lagaga dhufto waranka ee ishu ay soo booday dabeetana rasuulka u yimi ishu laalaada sala allahu aleyh wasalam dabeetana wuu ugu celiyey gacanta ay noqotay labadii indhood ta ugu nuurka badan bay noqotay ta ugu nuurka badan ayay ahayd ee ilaahay subxaana wa tacaala mucjisadaa uu tusay saxaabigan wuxuu leeyihi rasuulka waxaan ka soo wariyey sala allahu alayhi waaalihi wasalam idaa baala axadukum midkiin marka uu kaajayo falaa ya'khudanna yaanu ku qabsanin dakarahu xubintiisa lab yuu ku qabsanin biyamiinihi midigta yaanu ku qabanin markuu kaajayo xubintaa taranka ha ka ilaaliyo midigta muxuu uga ilaalinayaa waa ixtiraaman lilyamiin midigtaa la ixtiraamaya waayo midigtu waata khayraadka loogu talagalay ee musaafaxada iyo salaanta muslimiinta lagu salaamo waata lagu ashahatee lagu ishaaro waxa weye waata wax lagu cuno waata wax wanaagsan oo dhan lagu qabsado waa in la ixtiraamaa bilyamiin marka ayuu ku qabsanin midigta walaa yastanjiya biyamiini midigtana yuu ku istijoonin taasna waa xagga dahaarada gacanta midig nijaasaadka waa in laga dhowraa bidixdaa hawshaa leh labada hawloodba bidixdaa leh midigtu waa caawin kartaa oo biyo ay ugu shubi kartaa iyo wixii la mida wuu qa- wuu- wuu isticmaali karaa laakiin kuma istijoonayo bidixda mooyaane gacan kale walaa yastanjiya biyamiini ee istinjaabaa imika la soo qaaday waa marka biyo lagu na- lagu dahaaro qaadanayo marka dhagax iyo mare iyo wax la isticmaalayana istijmaar baa la ydhaha iyana waa la midu markaa lafteedana midigta laguma ogola ee xaalad wal oo la isdaahirinayo oo la daahirinayo nijaasada noocaasa waxaa la isticmaalaya ee bidixda taa waxaa ka duwan weysada weysada marka la maydhayo gacmaha iyo cagaha midiba ta kalunbay maydhaa midiba ta kaley maydhaa oo gacantana gacanta kalea maydhaysa gacanta kale tanaa maydhaysa xagga cagahana culimmadu way ka wada hadlaan qolo waxay leeyihiin gacanta midigna ta midig ha maydho bidixna ta bidix ha maydho laakiin waxaa loo badan yahay in la isu weydaarinayo saasaanay ku habboontay oo dheelitirnimadu ay ku yar habboontay gacanta eh, lugta midig inay ta bidix maydho lugta bidixna ay gacanta midig maydho waa maydho caadiya taasi laakiin waxaa laga hadlayaa alistinjaa walaa yastanjiya waayo maxaaraanba mise waa karaahiya culimmadu waxay u badan yihiin inay tahay karaaha wax aan diintu ku wanaagsanayn oo aan ilaah iyo rasuulkiisu aanay jeclayn ee qofka isagoo cadilan ka warrama kaa isaga waxa u bidixa mar walba oo u midiga uun markaa u haysto hadday jaban tahay ama ay go-an tahay ama ay shalal qalasho markaasuma labadiiba u ah oo wax walba u qabanaya hadduu labadaba laayayna waxa weeyaan nin tuurla tu- eh, nin tuurli taba u seexda ma waayo oo xal ma waayo sida unbuu maartay si unbuu xalinaya si unbuu u nooli walaa yastanjiya biyamiini ta dambana waa aadaabo walaa yatanafas fi linaai walaa yatanafasu fi linaai yaanu ku neefsanin walaa yatanafasu kuma neefsado fi linaai weelkana kuma neefsadee yuu ku neefsanin Een, wuxuu u yaallaa qaabku falaa ya'khudanna yaanu qabanin oo qabanin ta hore waa nahy iyadu walaa yastanjiya yaanu ku istijoonin iyaduna waa nahyiyo waxa weeyaan walaa yastanji oo ya-dii la fadxeeyey laakiin ta dambe way ka duwantay naahiya maaha waa naafiya walaa yatanafasu baa loo dhigay kuma neefsado macnaheedu waa maxay ha ku neefsan weeyaan oo waxaa laga dhigay war walaa yatanafasu qofka muuminkii kuma neefsado laakiin maxaa looga jeedaa soo kuwa boqol ha ku neefsadaa waa nahyi ha ku neefsan baa looga jeedaa waxay ka dhigan tahay waa waxa loo yaqaano khabarun bimacna alinshaa waalwaalidaatu yurdicna waa nuujiyaan haye ha nuujiyeen weeyaan walaa yatanafasu kuma neefsadee iyoanu ku neefsanin filinawalka maxaa loo diidayaa kaarboonka soo baxaya ayaa wuxuu ku dhacayaa ee biyihii aad cabaysay deetana jaraasiim iyo waxyaalo badan oo laga yaabo inuu jirka ka soo baxay oo jirkii soo dhaafiyey ayaa haddana dib kugu laabanaya dabeetana waxa weeyaan inay cudur halkaa kaa soo raacaan ayaa laga yaabaa sidaa ogeed ba leeyaa lagu neefsanin markaasaa waxaa sharcigu diiday qurqurada aan loo kala goynayn waayo waxaa ka dhalanaya qurqurada aan loo kala goynayn inaad ku neefsato ayaa ka dhalanaya waxaa kaloo ka dhalanaysaa xubnahaagan cunaha oo kale inaad saarto culays aanu u baahnayn waayo wuxuu u baahan yahay in markay kamiya dhaaftoba aad dhinac isaga jeediso weelkii deetana aad dhinac u neefsato haddana intii in la eg sidaa awgeed baa shareecadu waxay diidaa in qudhuqudhada xoolahoo kale ha sida geeloo kale aad u qurquriso oo wax mamnuuca waxaa la rabaa inuu qofku intuu kabado amaba uu xoogay qurqurcantuuga israaciyo xoogay uu haddana dhinac isaga jeediyo deetana uu neefsado haddana uu ku celiyo kolba sidii uu haraadkiisu yahay waxaana sunnaa inuu saddex goor ka dhigto laakiin hadduu aad u haraadan yahay wuu ka badin karaa can abi qataada can nabiy sal lla ly slam qaala idaa baala axadukum midkiin markuu kaajo hadduu kaajayo falaa ya'khudanna yaanu ku qabsanin dakarahu xubintiisa lab biyamiinihi midigta walaa yastanjiya yaanu ku istijoonin biyamiinihi midigtiisa walaa yatanafasu fi linaa weelkana yaanu ku neefsanin can abi hurayrata can nabiy sal allahu alay wasalam ana rajula nin baa ra'aa arkay kalban ay yaakulu cunaya athara ciida min alcadashi haraad awgii fa akhada rajulu ninkii wuxuu qaatay khufahu khufkiisii buu qaatay khufka waxa weeyaan waa waa waa kab ka samaysan saan oo sida buurkao kale u samaysan weeyaan oo cagta la gashado khufahu khufkiisii buu la baxay fajacala wuxuu bilaabay yaqrifu lahu inuu u daro bihi biyihii u daro xataa arwaahu ilaa uu cokanaysiiyey u cokanaaday oo uu dhergay fashakara allahu lahu ilaahay wuu abaaliyey oo fa adkhalahu wuxuu geliyey aljannata jannada ayuu geliyey alle subxaana wa tacaala xadiidkan abu hureyra uu soo warinaya radi allahu tacaala canhu ee uu nebiga ka soo warinayo waa xadiis ku saabsan bayaani raxma naxariistuu caddaynaya naxariista guud weli naxariista gaarkaa maaha waa naxariis guud naxariista guudee aan kala saarayn noolaha intuu ka tiraleegi intuu ka tiraleegi ay iyo midaan ay ahayn dhammaan wixii nooloo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam maruu xadiidkan mid la mida sheegay oo uu ka warramay baqiyu min baqaaya bani israa'iil gabadh xun oo dumarkii xunxunee reer bani israa'iil ka mid ahayd ayuu rasuulku ka warramay sala allahu caleyh wasalam oo aragtay ay haraadan iyaduna sidaas si leeg muuq kaba la ydhaahdo oo dumarku xidhin jira oo dhaadheer ayay la gashay ceelka maasay soo dartay markaasay siisay waraabis suu ilaahay ku abaaliyo dembigeedii dhaafay oo jannada u geliyey say saxaabadu yaabeen yaa rasuula allah oo ma waxaanu ajar ku leenahay ayda iyo wixii la mid ah suri wa fii kulli kabadin radbin sadaqa wax kasta oo beerkiisu qoyayey wax kastoo sankiisaasi neef leeyahay oo nool sadaqaa ku leedin ayna haadee waa xayawaanaadka nijaasta ah ee aan sharcigu jeclayn sabab awgeed mooyaane sharcigu waxaanu jeclayn ayda walow sheekada soomaalidu ay tidhaahdo ilaahay aybu wuxuu abuuray ugu nacebi waxaanu ka nacebi ka waa kaga siiya aanay jirin waxa ilaahay aanu odhanin subxaana wa tacaala waayo meesha ilahay wax ku idhaahdaa waa kitaabka uun kitaabkana kuma qorna laakiin aygu sidiisa ayuu nijaas u yahay marka wax ilaalinayo zarac iyo xoolo iyo guri ayuunbaa la ogolayay iyo marka lagu ugaarsanayo ayga noocaasa iyo xayawaanaadka kale oo dhan ayaa naxariistooda ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkuba ay inagu boorinayaan inaynu u naxariisanno oo aynu wanaajinno wanaajintoodii baa ninkan lagu abaaliyo janno ku galay gabadhina waxay naar ku gashay bisad ay meel ku xabistay oo ay sii dayn weyday waxna ay sii weyday ayay naar ku gashay markaa naxariistu waa shay qaali ah haddii xayawaankii la ysugu naxariisanayo bini aadan maxaad u malayn haddii bini aadan la ysugu naxariisanayo qof mu'min ah oo ilaahay garanaya ooad u naxariisatana maxaad u malayn wuu ka sii qiimo badan yahay waana jannadaa la ysku gelinaya ninkani ay buu arkay ana rajula nin baa weliba reer bani israa'iil buu ahaa siday sheegayaan kutubta badankoodu ana rajula nin baa ra'a arkay kalban ay yaakulu cunaya asara ciida min alcadash haraad awgeed ciiddaa qalalan muu cuneen axaadiis waxay tilmaamaysaa siduu sheegaya imaam ibnu xajar alcasqalaani waa ceel dushii ceelka marka laga dhaadhaansado intaa rakada ceelka hareeraheeda ayaa qoyan markaa qoyaankii buu carabka raacaya wuxuu ka raadinayaa inuubuu naxariis ka raadinaya ciiddaasuu carabka uu dhabaqsanaya fa akhada rajulu ninkii wuxuu qaatay khufahu khufkiisii waa buuro kale xoogaybu soo qaadaya weel kale ma haysto weli axaadiista wuxuu tilmaamayaa imaamu termidi siduu soo warinayo ninkii ceelkii buu la galay ha la galay ceelkii labada gacmood buu kusoo fananaya sidee buu soo qaadaya ilkaha uu kusoo qabtay ilkaha ayuu kusoo qaaday khufkiiba buuxaa deetana ilkaha markuu suu soo fantay waa suu waraabiyey suu ku noqday suu saddex goor meelahaas ayuu soo qaaday fa jacala wuxuu bilaabay yaqrifu lahu bihi inuu khufkii u soo daro xataa arwaahu ilaa uu cokanaysiiyey oo uu dhergay oo biyo ka dhergay haraadkiina uu ka tegey fa shakara allahu lahu ilaahay baa u aabaaliyey oo fa adkhalahu ljanna janno geliyey marka waxa weeyaan waxaa lagu gaadhaa jannada way dagatay oo waa meel dhow meel dhow baad ka helaysaa waxyaalo sahlan ayaad ku gaadhaysaa can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal idaa nacasa axadukum midkiin hadduu luloodo idaa nacasa axadukum midkiin hadduu luloodo waalxaal huwa xilligu yusallii tukanayo falyarqud ha seexdo xataa ilaayo yadhaba canhu uu ka tegaayo annawma xataa yadhaba canhu nawmu ilaa ay hurdadu ka tegayso ha hurdo faina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado wa huwa naacisun isagoo lulaysan laa yadrii ma garanayo lacallahu waxaa laga yaabaa yastakfiru inuu yastakfira inuu dembi dhaaf dalbado oo fayasuba nafsahu naftiisa uu habaaro fayasuba waa caayama aimka fayasuba uu habaaro nafsahu naftiisa uu habaaro ayaa laga yaabaaye ha iska seexdo xadiidkani wuxuu ku shaqo leeyahay uun xadiidkii hore kama foga waa raxmatu shariica shareecadeenna iyo naxariisteeda ayuu tilmaamayaa qofku markuu tukanayo salaadana waa salaada sunnaha ah faralka maaha waa salaada sunnaha ah salaatuleyl ayuu tukanaya rasuulkeenna raxiimka ee naxariista badan ee aadka u dhibirsanay waxa uu leeyahay wuu inoo turhayaa idaa nacasa axadukum midkiin hadduu luloodo welidaa luladu way sii kala tahaye waa ta aanad iskala ogeyn hadday lulo bilowa tahay culimmadu waxay leeyihin iska dhamayso horta ragcadaha laakiin markay soo badato ee jidhka o dhan soo gasho waayo luladu xaaladdu waa saddexuun waa hurdo iyo lulo iyo lulo bilowgeed waata ilaahay qur-aanka ugu toogay lulo bilowgeedu allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa taakhuduhu sinatun walaa noom sina waa lulada bilowgeeda haddii lulo bilowgeedii aanay qaban lulo caadiyana ilaahay ma qabato mana seexdo macnaheedu weeyaan waa tee ugu yar marka haddii lulada yar ku hayso waa caadiyada waad sii wadan kartaa laakiin markaad lulooto macnaheedu waa maxay waa marka xubnuhu soo qaboobaan ee qofka indhuhu ay soo degaan ee hadalkiisu xataa isbedelo kaasaa la yidhaahdaa lulada idaa nacasa axadukum markuu luloodo walxaal huwa yusalli xilli uu tukanayo falyarqud ha seexdo maxaa loo leeyahay ha seexdo xataa yadhaba canhu nawmu ilaa ay hurdadu ka tegayso in alle intuu kaga soo boganaayo ha seexdo waayo faina axadakum midkiin idaa sallaa markuu tukado walxaal huwa naacisun isagoo lulaysan laa yadri ma garanaayo lacallahu waxaa laga yaabaa yastakfiru inuu dembi dhaaf dalbado oo fayasuba uu habaaro nafsahu naftiisa uu habaaro marka habaarkaasi ayaa laga baqanayaa qofkani markuu luloodo luladii waxay qabsanaysaa mashaacirtiisa iyo dareenkiisa o dhan deetna wuu isilaabayaa waxaanuu ku hadlayo ma garanaayo waxaa laga yaabaa sida axaadiis kale sheegayso qofku inuu yidhahdo ilaahay oo ii dembi dhaaf uu isleeyahay dheh uhaa rabbi laa takfir lii ilahay hay dembi dhaafin samudulahay furantee ha uhaa ilahu jannaan ku weydiistay isleeyahay uu yidhahdo ilaahu naar baan ku weydiistay walciyaadu billah marka waxaa laga rabaa qofku inuu is yidhahdo awlaaddiisa u ducee oo awlaaddii habaaro